mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo ganacsatada degmada caabud waaqi gobolka galgaduud ayaa dhagax dhigay wadada isku xirta galdogob iyo caabud waaq oo gaaraysa boqol iyo afartan kilomitir oo bulshada deegaanka ay si isxilqaan ah ku dhisayaan munaasabada dhagaxdhiga oo lagu qabtay degmada dhabad ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano guddoomiyaasha degmooyinka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qayb galay dhagaxdhigan ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay dhismaha wadadan
haddaan nahay ganacsatada waqooyiga galgaduud waxaan wakhti dheer si isxilqaana ugu aruurinayna lacag si loo dhiso waddada isku xidha caawidaaq dhabad iyo goldogob taas oo hadda meel fiican maraysa saakayto waxaa la dhagax dhigayaa maantay waddadii wakhtiga dheer lacagta loo soo aruurinayey socdaal dheer bay ku sameeyeen wasiirradu way fiiriyeen ilaa dhabbad ilaa caabudwaaq ilaa goldogob agteeday tageen waxay soo eegeen waddada iyo duruufaha ka jira taasoo keentay in la dhagax dhigo hadda si hawsha u bilaabato haddii ilaahay idmo waxaan ugu baaqaynaa ganacsada kala duwan ee waqooyiga galgaduud iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanba inay ka qayb qaataan dhismaha waddadaas oo ah sadaqa jaariya dhib badanna gaadiidka iyo bulshadu ay ku qabaan ilaahayna subxana wa tacaala sidaas ha noogu aqbalo aad baan idin salaamaya alaa alih wasaxbi wasalem ilaahay baa mahad leh oo maanta halkaan isugu kaayo keenay meeshaan waxaan u nimid oo wafdigan ballaaran oo soconaya uu yimid waddada isku xidha meesha hadda waxaan taagannahay duleedka dhabbad baan taagannahay degmada dhabbadeed baan taagannahay waddadaas waxaa isku xidhaa ilaa goldogob iyo ilaa caabudwaaqyo ilaa dhabbad waxaan rabnaa jaariyadaha dibadda magaca sade iyo magac soomaaliyeedba waddadaana waddo ummadda ilaahay oo dhan ay madho weeye waxaan kala u baaqaynaa beecmusirka dadka dibadda ganacsatada waxaan rabnaa waddadaa inay ka qayb qaataan dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel oo dhagaxdhigga waddadan ka qayb galay ayaa bulshada ku ammaanay doorka ay ka qaadanayaan dhismaha waddadan isaga oo sheegay in dowladduna ay dhisayso kaabayaasha dhaqaalaha dhagaxdhigga waddadan muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadkaba galdogob ilaa caabud waaq isku xariirisay ee degmooyinka u dhexeeya anoo ku hadlahaya magaca ee dowladda galmudug iyo kayga intaba waxaan runtii aan xaqiiqsannay waddada tan in ay tahay waddo baahi weyn loo qabo lana mid ah waddooyinka kale ee galmudug iyaga laftooda hadda aan dhagax dhignay oo galmudug ay dhisayso kadhigoodna waxaa isticmaala dadweynaha reer galmudug baa isticmaala waxa ay tahay waddooyinku waa kaabayaasha nabadda waa kaabaha muxuuaha dhaqaalaha waa kaabaha isku socodka iyo muxuu ahaa bilicda magaalooyinka intaba ka qayb qaadanaya waxaan is leenahay waddooyinkii dambeba dad ganacsataha waxay ku howlanaayeen dhismaha iyo soo jeedinta waddadan muddo sannad iyo ka badan hay socotay annaga haddaan nahay xukuumadda galmudugna hadda qayb baanna arrintan ka noqonnay sidaasaa maanta dhagaxdhiggeediina aan uga soo qayb gallay dhismaha waddadan oo gaaraya kilomitir ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanada laga dhisayo waddadan